kulanti wanaagsan dhegaystayaal khamiistii aanu ka soo gudubnay ee tobankii bishan oktoobar ee sannadkan labada kun afar iyo labaatanka waxaa soomaaliya iyo meelo badan oo caalamka ah laga xusay maalinta caalamiga ah ee caafimaadka maskaxda khubarrada caafimaadka ayaa sheegay in sannadahan dambe guud ahaan caalamka ay ku soo badanayeen cudurrada ku dhaca dhimirka haddaba waa sidee heerka xanuunnada maskaxda ee soomaaliya ee xilligan waa mawduuca toddobaadkan ee barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waxaa marti iigu ah doktor cabdiraxmaan cali cawaale doktor xabeeb oo ah agaasimaha hay-adda caafimaadka maskaxda ee xabeeb ee ka howlgasha soomaaliya doctor xabeeb waa mahadsan tahay kusoo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waana ku dhowahay walaalkay nuur bukhaari waa mahadsantahay adiga iyo v o a maasha allah
toddobaadkan waxaa laga xusay caalamka maalinta xanuunada dhimarka adduunka ee soomaaliya sidee uga xusteen sanadkan
aad iyo aad waad mahadsan tahay tobanka oktoobar sanad kasta caalamka waxaa laga xusaa maalinta caafimaadka dhimirka adduunka waxayna soo bilaabatay marka la hadlayo universal caalamiyan waxay soo bilaabatay kun sagaal boqol sagaashan iyo labadii runtii waa maalin wacyigelin waa maalin waxbarasho iyo buraarujin loo sameeyo waddan kasta dadkiisa laguna buraarujinayo cudurada ku dhaca caafimaadka maskaxda soomaaliya meelo badan baa laga cusay annagana haddaan nahay xabeeb mental health organisation xafreed weyn ayaan ku qabanay cisbitaalka ugu weyn soomaaliya ee ku yaala darkeley degmada darkeley magaalada muqdisho oo runtii saddex boqol iyo labaatan iyo laba bukaan ay isku jiraan rag iyo dumar isugu jira oo runtii looga hadlay maalintaas micnaha ay leedahay iyo sida loo baahan yahay dhammaan bulshada inay ugu qayb galaan una istaagaan daryeelka bukaanada qaba cudurada dhimirka soomaaliya oo lagu tilmaamay adduunka wadanka ugu badan tirada ugu badan ee daran xanuunada dhimirka doctor xabeeb muddo badan ayaad kusoo jirtay howshan waxaadna ka mid tahay khubarada cudurada maanka ee soomaaliya marka maxaan ku tilmaami karnaa waqtilxaadirkan xaaladda xanuunada dhimirka ee soomaaliya
wallaahi image haddaan sameeyo cabir waxaan maqli jirnay kolera outbreak watry diareya outbreak malaria outbreak misas jadeeco misals outbreak aan maqli jirnay aniga maanta xaaladda caafimaadka maskaxda dalkeena waxaan ku tilmaami lahaa mental disorders outbreak sababtoo ah sida cudurkiisa marka oo la isqaadsiinayay ayaad wallaahi moodaa maanta min ka soo bilaab laas caseer ilaa laas camboni runtii waa wax lala yaabo waxaa la keenayaa qoysas baa bilowda qoysas in la keeno laba sadaatay saddex sadaatay afar sadaatay sida xanuunkii safmarka oo kale taas ayaan ku qiyaasi lahaa waxay taagan tahay meel ay faraha ka baxday oo aan waxba laga qaban karin xaaladaas waa xaalad walwalkeeda leh oo hadad ka dhawaajisay in xitaa qoysas isla dhashay ama dad isla dhashay la keenayo xarumaha caafimaadka marka maxay tahay sababta
sababta waxay tahay wadankeena wuxuu soo maray qolaaduu soo maray dagaal suka ayuu soo maray barakac ayuu soo maray abaabare iyo daadad iyo fatahaadyo ayuu soo maray qolaadii oo weli haatan lala jibaarantay oo hataa laga baqayo waxyaabo badan markii wadanka ruwanda uu ka dhacay xasuuq tonsayda ka dhacay hutu iyo tutsi mar alla markuu dagaalka istaagay madaxdii dalka qabsatay oo ugu horeeyey madaxweynaha ruwanda maxaad codsanaysaa isagoo la hadlayo warbaahinta iyo wariyayaasha caalamka iyo gudaha waxaan codsanaa wuu yiri mental healthy campaign olaha caafimaadka maskaxda gurmadkaas ay hoosanaaya laakiin soomaaliya madaxdiii soo martay weli ma aysan codsan caafimaadka maskaxda dalka taas ayaa ugu wacan sababtoo ah hay-adaha samafalka caalamiga iyo united nationka waxay rabaan waxa la yidhaaho political commitment in mental health siyaasad cad oo gaar u ah caafimaadka maskaxda siyaasaddaasna waxay ku xiran tahay inuu ka hadlo madaxweyne xasan sheekh maxamuud madaxweyne muriisul wasaare xamse labada guddoomiye aqalka sare ee baarlamaanka marka runtii haddii ay mar ka hadlaan oo ay dhahaan waxa laga qabto xaaladdaas wax weyn ayaa laga qaban karaa gurmad ayaa la samayn karaa barnaamijka hadda la leeyahay damal caafimaad hadda mantalelta kama aragnaba haddaa xaruntaanka aan joogo oon saacadan ka shaqaynayo saddex boqol iyo laba iyo labaatan bukaan baa ku jirta wasiirka caafimaadka wax baan wuu ka hadlay laakiin caalamka waxay aqoonsan yihiin madaxda sare ee qaranka waanu mahad celinayaa wasiirka caafimaadka doctor cali xaaji aadan oo runtii wax badan ka hadlay laakiin wasiirka levelkiisa gurmadka caafimaad oo dalka midas codseen ilaa basketboni ma loo qaadan karo waa inuu madaxweynaha ka hadlaa beriba ministrka waa inuu ka hadlaa waa inuu ka hadlaan baarlamaanka
waay marka xanuunada dhimirka ee aad sheegtay noocyada ugu badan haddii aad noo faahfaahiso noocyada aad aragtaan
waaw hadda waxaa aad ugu badan xaaladaha lagu magacaabo ama ay sababaan stresska iyo dhibaatooyinka maanta dalka ka jira ay ugu horeyso shaqala-aantii ay ugu horeyso maaragtay colaadan shaqala-aantii abaartii oo ardadii oo hadda jaamacadaha dhiganayay saameyn weyn ayuu hadda xanuunka ku yeeshay ma aha xanuunada ku dhaca dhimirka qofka inuu duulo inuu buubo inuu dharka dhigto inuu qaaqayliyo inuu caytamo inuu dagaalamo way ka baaxad weyn tahay haatan waxaa aad ugu badan xaalada lagu magacaabo bosti traumatic stress disorderka welwelka cabsida hadda qofkii oo wax baranayo shaqaysanayo caadi ah bulshadiisa ku dhex jiro oo uusan luminin xaqiiqa uusan luminin taabashada xaqiiqa uusan lumin caadi uu yahay ayaa haddana welbal welwel walbahaar cabsi inuu hataa waxbarashadii joojiyo gurigiis ka joogo shaqadii inuu joojiyo iyo xanuunka liidhaha depressinka ayaa horta aad iyo aad haatan u badan kamana yara kuwa kale ay ugu horeeyaan in xanuunkan psychosiska sida skisofreniyada maaniyada iyo xanuunadan kale sida demensia oy waayeelada hataa xusuus liida ay ku soo badatay iyo developmental disorder caruurtan aan hadli karin autismka qaba qaba mental retardeshinka qaba ebilibsiga qalalka qaba qalalka oo ah xanuun si sahal loo daweyn karo oo runtii in ka badan shan iyo toban kun aan marayna hadda oo qaarkood jaamacadaha ee baas dadkii laga daaweeyey ay marayaan oo ku dhacaa neurological disorder ah neerfaha ku dhacaa marka walaalow shitadii way u badan tahay way badan tahay dowlad kaligeedna wax kama qaban karto waxaan u baahan nahay gurmad caalami ah united nationska w h o unicef ee yeelaha samafalka caalamiga doctor xeeb waa mahadsan tahay marka laga hadlayo dagaalada sokeeyey soomaaliya waxaan ognahay in dagaalo sokeeye ay ka dhaceen welina ay qaraxyo inkastoo ay yaraadeen wadanka meelaha qaar laga sheegayo marka qaraxyada iyo madaafiicda dowr ma ka ciyaarayaan cudurada maanka ku dhaca intaas aad sheegtay oo lagu daray qaadkii xashiishkii iyo kariin labadii kun soo garay dalka ee la yidhaaho tramadol oo waddankan aad joogto maraykanka illegal ka ah sharci darro oo qofkii lagu arko labaatan sano oo harig ah canadol waa brandi of morfin iyo aalkii macmalkii kamligii iyo dagaaladii colaadii barakicii shaqo la-aantii waxaasoo miiran ayaa maanta sabab u ah in soomaaliya ay noqoto waddanka dadka ugu tirada badan ee la dhiban cudurada ku dhaca dhimirka ay ku nool yihiin sidaas ayaa hay-adda caafimaadka adduunka u diiwaangasha
waa mahadsan tahay khadka igu jir kaalinta dhegeystayaasha ayaan geli doonaa dhegeystaha ugu horeeya ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo marka hore magacaygu waa abdulqaadir yuusuf oo jooga minneabolis doctor xabeeb waxaan weydiinayaa daraasadaha qaar ee muujiyey in soomaaliya ay kusoo badanayaan dadka qaba xanuunada dhimirka gaar ahaan cudurada welwelka iyo toroomada loo yaqaan maxaa ugu wacan sidayse dadkaasi ku heli karaan daryeel caafimaad
walaalkay aad ayuu ugu mahadsan yahay waa runta waa sidaa nabadda wariye nuur bukhaari iyo v o ada aan u sheegnay xanuunadaas walwalka qabsida oo taraamada ah ayaa ah kuwa haatan badanaa dadka hadda ay fahmeen dhakhaatiirta caafimaadka maskaxda inaysan doorkooda ahayn oo keliya dadka waalida ay u yaqaaniin psychosiska balse ay yihiin xanuunada nafsiga ah hadda ayay barteen ay cisbitaallada imaanayaan waxaana ugu wacan walaalow shaqala-aanta baadi ee dalka ka jirta iyo jaamacadihii toddobaatan jaamacadood ayaa ku taalla muqdisho oo sidii warshadii u soo saarayo muxuu ahaa professionalka kala duwan hadday yihiin dhakhaatiirtii hadday yihiin business administrationkii hadday yihiin accountankii hadday yihiin social work hadday yihiin agriculture and veterinary hadday yihiin runtii shaqaladan baa wadanaysa waxaad arkaysaa dhakhtar wata buleetooyin waa dhakhtar afar lix sano jaamacad ka soo baxay wuxuu wataa bulaato wataa wuxuu ku wareegayaa xaafadaha iyo guryaha wuxuu qorayaa biyihii ayuu qorayaa biyihii inta kilowatt oo biyo uu qofkan halay qaar waxay noqdeen waxay u shaqeeyaan koontada ay u shaqeeyaan taasi waxay ku tusinaysaa in ninkii intaa wax la soo bariyey dariska aragtay ku soo baxay ee maanta low level u shaqaynaya waa dareemi kartaa dhibaatada ka jirta dalka marka shaqala-aanta ugu horeyso nabadgelida xumadaha ugu horeyso waxa badan ayaa keenaya abaartii muxuu ahaa waxaasoo dhan baa keenaysa marka aad baad umahadsantahay
waa mahadsantahay adigana dhegeysto kale ayaa isna doonayay inuu su-aashan ku weydiiyo soo dhowo walaal
asalaamu calaykum magaceygu waa bashiir cadow jooga nairobi kenya doctor xabeeb waxaan weydiin lahaa soomaalida qaar ayaa xanuunada dhimirka ku sheega jinni ama in qofka uu jinni ku dhacay qaar ayaa silsilado ku xira dhibanaha arintaasi dhibaato intee la eg ayaad kala kulantaan
markii ugu horeysay ee aan ka furay psychiatric hosbital xamar aan ka furay arunta daaweynta xanuunada ku dhacmaanka waxay ahayd afar iyo labaatankii novembar ayay ahayd labada kun iyo shantii muqdisho xilligaas laba dhurwaa ayaa ku xiraa labadaa dhurwaa ayaa ehelka ama faamiliga waxay raadinayeen iyo u tegayeen ownerka milkilaha dhurwaaga milkilaha dhurwaaga waxaa la siinaa todoba boqoloo kun oo shilin soomaali ah ogow xilligaas doolarka wuxuu marayay lix doolar lix lix boqol boqolkii doolar lix boqolaa la sarfayay todoba boqol aa la siinayay soomaalida ilaa hadda aad kuwa aad ka dawaajisay qofka xanuunsan waxay aaminsan yihiin in uu ku dhacay midni jinni jinnina irwaaga uu ka adag yahay oo soomaalida waxay ku alqabsadaan jinniga jinniga irwaagu waa waa jinni arag marka soomaalida qofka xanuunsan waxa ayan jinni inoo hayo taas aqoon darridaas ayaa keentay marka inay taas aaminaan oo la garaaco goobaha dhaqanka la geeyo sanka wax dara looga shubo oo ay dadka ku baaba'aan marka hadda waa ku soo dagaalnay dadka hadda boqolkiiba waxaan dhihi karnaa toddobaatan iyo shan toddobaatan iyo sagaal in ay miyi iyo magaalo in daryeelkii aan fidinay meel kasta u gaaray dad kale ay ogaadeen in si fudud qaabka sayniska loo daaweyn karo xanuunada ku dhasha dhimirka waayo doctor xabeeb haddadan aan hadlayno waxaa laga yaabaa in dhalinyaro ama dad waaweyn oo xanuunsan oo qabo xanuunada dhimirka ay silsilado ku xiran yihiin meelo ka mid ah soomaaliya marka arrintaasi sidee ayaad uga wacyigelin kartaan dadka dadka buka silsiladaha ku xira ee uga sii dara xaaladooda caafimaad aad iyo aad baad mahadsan tahay wuxuu xusuustaa wuxuu sameynay markan arrintaas aad ka dhawaajisay hadda waxaan xasuustay mashruuc aan u bixinay jin jin free mobile xabad psychiatric in aan samaynay hadda koor oo aan aniga hogaamin jiray waxaan aadi jirnay tuulooyinka fogfog waxaan xasuustaa jalaksi tuuri sideed iyo toban sideed iyo toban kilomitr u jirta inaan ugu tagnay wiil la yidhaahdo cabdinuur cumar yaxye oo geed ku xeran isagoo qaawan ka nigis ama kastuumo ama buume hataa ma wadan isoo qaawan toddoba sano ayuu geedkaas ku xiran yahay diris ma leh cid u dhow ma leh waa keligiis geedkii caleentuu ka dhameeyey saxaraduu cunaya caleentuu cunaa kadibna saxaradiisu cunaa silsiladii yaa alla ayaa nagu soo fuuray dad badan oo noocaas ah ayaa u baahan maanta in laysku xilqaamo oo loo sameeyo mobile team jin free marka runtii waa muhiim in la booqdo dadkaas tuulooyinka fogfog iska daa tuulooyinka muqdisho keliya ayaa maanta inta ku xiran ka badan kun iyo shan boqol ilaa laba kun marka annaga private baan nahay dowladdiina way tabar yar tahay marka waa in communityga ay iscaadiyaan sidaas ayaa looga bixi karaa waa mahadsan tahay waayo adiga u soo kobay gabagabadii ayaan maraynaa caqabadaha ugu waaweyn ee idin haysta dhakhaatiirtiinan ka shaqeeya arrintan maxaa ka mid ah caqabadaha ugu waaweyn midda ugu daran waa noo mental healthy man power waxaa aad ugu yar dalkeenna dhakhaatiirta takhasuska ku ah cudurada ku dhaca in ee la yidhaahdo afka khalaad psychiatric psychiatric oo oo dhakhtara kalkaaliya ama psychiatric nurse social work nurse aad ay nagu yar yihiin waxaan u baahannahay addaanka yaastay ka soo bilow ninkaas kamboni ilaa taas caseer waxaan u baahannahay ugu yaraan in loo tababaro toban kun oo dhakhtar iyo labaatan kun oo psychiatric nurse iyo toddon kun oo social work ah walaalow wax kastaba aqoonta aqoonta ayaa ugu muhiimsan iyo toban kun oo psychologist ah runtii dalka wuxuu baahan yahay halkaasaan ku celiyo baahida weyn oo maanta la haysato waa xirfadleyda takhasusku u ah caafimaadka maskaxda oon dalka ka jirin waxaan u baahannahay toban kun oo dhakhaatiir markay jaamacadaha ka soo baxaan takhasus ah oo master degree ah ayaan u baahannahay waxaan u baahannahay toban kun oo psychologist ah oo in mental health ah ayaan u baahannahay waxaan u baahannahay labaatan kun oo psychiatric nurse ah waxaan u baahan nahay soddon kun oo social work waan jeclaan lahaa arrintaas in aad u qaadataan niyuuska oo aad ku dartaan in lagu sii daro in madaxda sare ee qarankana ay ka hadlaan dhibaatada cudurada ku dhaca dhimirka ay ku hayaan shacabka soomaaliyeed sida madaxweynaha brima masterka iyo guddoomiyayaasha baarlamaanka runtii maanta waxaan haynaa outlet oo caafimaadka maskaxda ah wallahi labalaba afar afar qoyskii oo intaas ka xanuunsanyihiin ayaa la keenaya cisbitaalkii intaas ayaa aniga horta maanta aan ku soo maaragtay aan aan dhiirigelina
aad ayuu u mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa doctor cabdiraxmaan cali cawaale oo ku magac dheer doctor xabeeb oo ah agaasimaha hay-adda caafimaadka maskaxda ee xabeeb ee ka howlgasha soomaaliya wuxuu marti ku ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha dhegeystayaal waxaan sidoo kale aan jeclahay inaan u mahad celiyo dhammaan dhegeystayaashii kale ee barnaamijka ka qaybgalay tan iyo kulanti dambena waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo